الحمd لله رب العاaلمين والصلاaة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعna بma علمتna وعلمna ma ينفعna وزدna علما ينفعna والحمd لله على كuلi xاaل kitaaب الqضاء qضا'gii iyo garsoorkii ayuu kitaab yahay qadaa waa xukunkii la kala xukminayey dadka ee lagu kala xukminayey ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa waxay culimmadu ku qeexaan faslu lkhusuumaati walmunaasacaad qaar baa yidhi waa murannada iyo doodaha oo la kala saaro qaar waxaa dhaheen alikhbaaru can xukmin sharciyin calaa sabiili alilzaam waxaa weeye ka warramid xukunka sharciga laga warramo iyadoo qaab laasiminahoo lagu waajibinayo looga warramo waayo haddii qaab caadiya loo sheego oon ilsaamin iyo ku socodsiinaan lashcali fatway noqonaysaa laakiin marka ay ku laasimin la socoto qadaa noqonayaa qaar kale waxaa dhahe alxukmu bayna khasmayni fa akara bixukmi illaah waxaa weeye in lagu kala xukumo laba ishaysta iyo wax ka badan ilaahay xukunkiisa ama faslu lkhusuumaati wa qaطcu lmunaasacaati calaa wajhin khaas waa khusuumaadka oo la kala saaro iyo munaasacaadka iyo murannada oo weji gaara loo kala saaro ayaa la yidhaahdaa waxaa kaloo yidhaaheen qadaaga iyo garsoorku waa qowl iyo hadal wax laasiminayo qofka ku waajibinayo ka soo fulaya wilaaye iyo mas-uuliyad caama xaggeed waxay ku soo ururiyaan oo ay markay ku soo qeexaan culimmada mucaasiriintu alxukmu bayna alkhusuumi bilqaanuuni alislaami bikayfiya makhsuusa waa xukun dadka ishaysa lagu kala xukumo qaanuunka islaamiga iyadoo kayfiye iyo qaab gaarahoo loo raacayo loo marayana ay leedahay waxaa u asala dee nusuus fara badan ayaa ku soo aroortay aayaadkii qur-aanka ilaahay lee wanixkum baynahum bimaa ansala allah waxaad ku xukuntaa nebi moxamedow wixii ilaahay soo dejiyey faxkum baynahum bilqist cadaalad dhexdooda ku kala xukun ina ansalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaas waxaan kugu soo dejinnay kitaabka si aad dadka dhexdooda ugu kala xukuntid xaq xadiid fara badan baa nebiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofka xaakiimka ah uu xukumaya marka uu ijtihaado ee uu gafo hal ajri ayuu yeelanayaa marka uu asiibana laba ajri ayuu yeelanayaa waxaanay culimmadu ku kulmeen inuu yahay kaa markuu gafana halka ajri yeelanaya marka uu asiibana labada ajri yeelanaya waa xaakimka caalimka ah ee ahal xukunka u ah ayaa hadduu ijtihaadu dadaalana hal ajri helaya hadduu gafana laba ajri helaya kii isagu ahal aanu ahayn qadaa iyo xukun iyo garsooreen aqoonteedan ahayni isagu xataa haba asiibee wax ajri uu leeyahay ma jiro nebiguna sala allahu calayhi wasalam xadiidka kale ee abu daa'uud iyo tirmidiya ay warinayaan nasaa'ina sunalkubraa ku warinaya ibnu maaja xaakim bayhaqina sunalkubraa ku warinaya sheekh albaanina uu tasxiixinayo waxauu nebigu tilmaamay alqudaatu halaa qaadiyadu waa saddex buu yidhi qaadiyaani fi naari wa qaadin fi ljanna laba waana ahlu naar oo naarta ayay gelayaan middo jannada ayuu gelayaa ka isagu jannada gelayaa fa rajulun carafa alxaqa waqadaa bihi waa nin xaqa gartay oo xaqa yaqaana aan weydaaranoo kana weecanna kuna xukumay labada markaa naarta gelaya waa rajulun carafa alxaq waa nin xaqii garanaya oo fajaara fi lxukmi dabeetana weecday oo xukunkii uu garanaya iyo diintuu garanaya waxaan ahayn dadka goradda u geliyey midna waa nin qadaa linnaasi calaa jahlin dadka ayuu markaa jahli iyo isagoon waxba garanaynin ayuu u cumaamatay uu ku kala xukmiyey waxaa kaloo markaa qarsoorka iyo deexuunkiisayna tusinaya nebigu sala allahu calay slm waa la baashiray oo dadka waa kala xukmin jiray khulafadiisii ayaa kala xukmin jirtay oo khaliifka muslimiinta guud ayuunbaa qadaagana samayn jiray laakiin markii ay dowladdii islaamka ahayd ballaadhatay markii ay howlaheedii farabateen ayaa markaa garsoorkii waax gaara laga dhigay oo qudaad iyo qaadilqudaad iyo loo sameeyey ciddii ugu horraysay ee samaysayna waxay ahayd cumar binu khataab ayay ahayd nebiguna sala allahu calayhi wasalam dee markaa gobollada waa u diri jiray qudaadda laakiin dee halkuu joogay isaga ayaa xugmi jiray laakiin markan dambe ee xilliga cumar khadaab laga bilaabo xataa dee magaalooyinka iyo gobollada ay joogaan ayaa markaa qudaaddaasi ay xugmin jireen si xadiidka uu tilmaamayo abu daa'uud iyo xaakim iyo ay warinayaan nebigu sala allahu calayh wasalam cali bni abi taalib ayuu yaman u diray soo qaadiya markaasuu uhi yaa rasuul allah baqaadinimaad ii diraysa anuu nin dhallinyaro ah oo wuxuu qadaa yahay baa aan garanaynin markaasaa nebigu laabta intuu ka dharbaaxay uhi allahuma hdihi wa habbit lisaanahu ilaahu haruuniyo carabkiisana sug kuma gefin buuhi markaa qadiyo isoo martay saadare cataab ibnu huseyn ayuu maka waaliya qaadimo uga wada dhigay mucaad ayuu markaa yaman qaadi uga dhigay abubakar cid buu markaa baxrayn u diray cumar bnu khadaab abi muusa alashcari ayuu markaa basra ayuu u diray midda labaad dee waxa markaa waa wasiila lagu gaadhayo wanaagga fariddiisii iyo xumaanta reebiddiisii kii madluumka ahaayee dulmiga qabay in loo gargaaro kii daalimka ahaayee wax dulminayey in dulmigiisii lagaga celiyo in kii xaq lahaa xaqa la gaadhsiiyo in islaaxa dadka dhexooda lagu kala xukmiyo in xukunkii xaqa iyo cadaaladii lagu kala xukmiyo weeye inkastoo maanta yacnii dee markii dadkii qudaaddii markaa saalixiintaa la waayey ee ay markaa iyagana doonan waayeen loona garan waayo dad faasidiina loo wada dhiibay halka ugu badan ee daalimkii wax ku dulmiyayo halka dadkii masaakiinta lagu dulmiyaya markaa halka garsoorka ee dhulkaas ay noqotay waxa weeyaan ujeeddada loo samaysanay waa in wanaagga lagu faro xumaanta lagu reebo daalimka lagu joojiyo madluumka loogu gargaaro kii xaqla xaqiisii la siiyo dadka islaax iyo wanaag dhexdooda markaa laga shaqeeyo markaa wuxuu uhi sheekhu huwa qadaagu fardu kifaayatin waa fardu kifaaya fain tacayana hadduu cid ku caynoobo lazima talabuhu doonidiisa ayaa ku waajibaya wailaa haddii kale aanu ku caynoobin bal waa adeegaya fain kaana hadduu ahaado khayruhu hayrkii aslaxa mid uga habboon hadduu yahay oo wakaanu hadan yatawallaahu weliba kaasina mid qaban falilmafduuli kaa laga fadliga badan yahay waxaa u sugnaaday alqabu inuu aqbalo waqiila waxay laamaya wayukrahu talabuhu doonidiisuna waa karaaho waqiila waxaa la yaxrumu waa xaaraam wain kaana milahu hadduu yahayna falahu lqabuulu inuu aqbalaa buu leeyahay wayundabu talabu ayaa la sugneeyaa in kaana khaamilan hadduu yahay mid qarsoon oo yarjuu bihi ku rajaynaya nashra alcilmi cilmi inuu ku faafiyo ow muxtaajan ilrisqi ama waxoogay masaariifa u baahan wa ilaa haddii kale falowlaa tarku inuu ka tego weeye wa qiila waxaa la yidhi qultu waxaa dhi wayukrahu cala saxiixi wallahu aclam walictibaaru fi tacyiini iyo wacadamhina binaaxiyati naaxiyada ayay ahaatay sheekhu waxa uu leeyahay raximah ullahu tacaala isagoo xukunkii qadaaga inoo sheegaya huwa fardu kifaayatin qadaagu waa fardulkifaaye hortu waa faraloo dee ilaahay weliba yacni furuudulkifaaya kuwa ugu sarreeya ayuu ka mid yahay wilaayaadka ka ugu martabo sarreeye weeye kunuu qawaamiina bilqisti baa ilaahayni noqda kuwa ku quma cadaaladda dee cadaaladda ilaahayna faray inaan ku qumnaana halka lagu toosinaya waa halkaa midda labaad waxaa la yidhi dabaayiicda bini aadmigu waxa ay ku dabeecaysantahay inay isdulmiyaan inay xuquuqda isu diidaan waxa yar qofka nafdiisa ka garsooraya ee wixii lagu leeyahay iska bixinaya ayaa yar saa daraaddeed dee ummaddaa halkii loogu garsooraya daalimka lagu qabanaya madluumka xaqiisa lagu gaarsiinayay halkaa weeye imaamkuna ma karayo markaa qadiyad kasta isagu inuu nafahantiisa u karo saa daraaddeed bay keentay in qadaagii markaa la sameeyo waa fardulkifaaya baynu nidhi dee le'anna waa wanaag layswaraya xumaan laysu diidayo ayaguna markaa waa fardulkifaaye oo waajib maaha wuxuuhi huwa fardu kifaayatin weeye waa marka weliba dee dad badan oo saalixiin ah oo u cunnama ay joogaan fa in tacayana hadduu ku caynoobo qadaa'igii jihada qofkaasayuunbaa qadaa'igii la doonayey ee diinta lagu xukumaya hal qofuunbaa u suubama kaas iyuu ku caynoobay uu gebigiisa saaran yahay lasimowkaa waxaa ku waajibaya talabuhu inuu doono ayaa ku waajiba haddaan loo soo bandhiginoo dee xaajo iyo baahi baa loo qabaa yacnii inuu ka carusadana markaa loogu cudurdaari maayo haddii loo soo bandhigana inuu markaas aqbalaa waajib ayay ku noqonaysaa wajabalazimahu talabuhu inuu doono ayaa waajibaysaa oo raadsado sida furuudulkifaayu markay caynowdaba ay markaas sidaas ay ahayd xataa haddii xoolo bixintooda ay kaga xidhanto waa inuu bixiyaabaa la yidhi li'annu dee markaa xaqa gaadhsiiddiisii ayaa ku xidhan wailaa haddii kale qadaagii uma caynoobin cid kaleoo ayana u suubantoo fara badan baa joogta maxaa yeele la yeelaya bal waa adeegee fa in kaana hadduu yahay khayruhu isaga khayrkii aslaxa hadduu uga suuban yahay cid kaaga habboon qadaagii ayaa joogta wa kaana waxaanu ahday ka aslaxee kaga habbooni yatawallaahu waa mid qabanaya oo diyaara inuu qabto falilmafduuli kan laga fadliga badan yahaye isaguna laakiin sifatulqadaa laga helay ee aan aslaxayni alqabuulu inuu aqbalaa buu leeyahay haddii loo dhiiba iyadoonu codsanin isagu iyadoo midka mudani joogo haddii isaga loo magacaabo inuu markaa qabtaa buu leeyahay fain kaana hayru aslaxa wa kaana ka aslaxaahee ka mudanna wuxuu adeegatawallahu mid qabanayo mid diidan maaha hadduu diidan yahay kaa ka mudani amaba aanu oggolayn dee kal cadabdhiisi aan waxaan jirin oo kalu noqonaya ee mid ka mudan baa jooga waanu qabanaya wuu oggolaya inuu qabto haddana kii loo bandhigay isagaa loo soo bandhigay falilmafduuli alqabuul kan laga fadliga badan yahe laga habooyay inuu aqbalaa buu leeyahay waqiila waxa lilah ma bannaana inuu aqbalaa mar haddii cid ka mudani ay jirto inuu aqbalaa ma bannaana wa yukrahu mar haddaynu nidhi inuu aqbalaa buu leeyahay waa qowlka hore talabu inuu doonaana waa loo karayso dee cid ka mudan baa joogta wa qiila waxa le yaxrumu waaba ka xaaraanba iyadoo cid ka mudani ay joogto inuu dalbo ou isu sharaxa iyadoo waa mid aan la oggolayn wain kaana hadduu yahay kayrkii milow isagoo kale yacni waa lamid dadkan jooga ee qadaaka u suubamaa waa dad markaa lamida falahu lqabuulu inuu aqbalaa buu leeyahay le'annu ehelkii qadaaga iyo garsoorka ayuu markaas ka mid yahay wayundabu waxaa la sunneeyaa aalabu welibana markaas wayukrahu waxaa la karahaysaa talabuhu inuu dalba ayaa markaa la karahayaysaa wa qiila waxaa la yaxrumu waaba xaaraan markaa dalbidaasi maxaa yeelay khatar fara badan baa ku sugan bay leeyihiinoo yacnii dee wilaayadan iyo mas-uuliyaddani awood bay leedahay kalid bay leedahay waxaa laga yaabaa dadka markaa dee aan iimaanka lahayn inay ku kibraanoy markaa ummadda ku waxyeeleeyaan oo ay markaa dariica markaa inay dadka kaga argoosaan ay ku dhibaateeyaan ay ku gaaranayaa dhici kartaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi isagoo cabdiraxmaan ibnu sabro la hadlaya laa tas'al ilimaara madaxnimaha weyddiisan haddii aad lagu siiyo adoon weyddiisan haddii lagu siiyo oo adoon weyddiistay oo codsaday haddii lagu siiyo waa lagu wakiilan oo ilaahay wuu kaaga bixi haddii laakiin lagu siiyo madax lagaa dhigay adoon weyddiisanin ilaahay ayaa kugu kaalmaynaya waxaa kaloo nebigu yidhi qofka qadaa doona ee markaas isagu markaa dalbada waa loo wakiilan kii markaa aan dalbinna malag toosiye ayaa loo soo dejinayaa raasaa daraaddeed bay le waa karaahu amaba ay leeyihin wayaxrum waaba xaaraan wain kaana milahu falahu lqabuul inuu aqbalaa buu leeyahi wain kaana hadduu ahaada kayrkiiha milahu isagoo kale aanu weyddiisaninna oo bilaa talabin lagu siiya falahu lqabuul inuu aqbalaa buu leeyahi wayundabu waxaa loo sunneeyaa aalabu qadaagii inuu dalba iyo garsoore in laga dhigo in kaana hadduu yahay khaamilan mid qarsoon oo aan dadku aqooninoo mashhuur ku ahayn oo yarjuu bihi waxaanu ku rajeeyaa nashra alcilm cilmi inuu ku faafiyo ninkani waa nin aqoon fiican leh garsoorkiibuu aqoonu leeyihi diintiibuu aqoonu leeyahay wuxuu rajaynayaa haddii garsoore laga dhigo inuu wax badanoo wanaagsan qabto cidna garan mayso oo markaa loo garan maayo markaa inuu dalbo ayaa loo sunneeya ow ama khaamile mid qarsoon maahee kaana muxtaaja wadiila risqi dee masaariif buu isaga baahan yahay xilkiina waa nin ka soo gudan karaya oo ka soo bixi karaya marka kaana inuu dalbo ayuu leeyahy waa ilaa haddii kale yacnii nin qarsoonna maahae waa nin markaa la garanayo la yaqaano aqoontiisa iyo cilmigiisa yacni waana nin kifaayadiisiiyo wixii ku filaa iska haysto halkaana uma baahna fal awlaa sida wanaagsani tarku tarku dalabilqadaa qadaaga iyo garsoorka codsigiisa inuu iskaga tago ayaa wanaagsanoo khatar baa markaa min hayri xaaji ku sugan qultu waxaan nawowi haddaanay wayukrahu waa la karahaysaaba inuu doono cala saxiixi haddaan qabanno wallahu aclam haddaa wuxuu yidhi walictibaaru xagga laga ictibaarinaya fi tacyiini fi tacayuni nusakhanaynu hayno oo dhammi tacyiin bay odhanayaan tacyiinna waa magacowga iyo cayimiddaa la yidhaahdaa laakiin macnaha uu ka hadlaya waxa weeye tacayunka ilaa halkii hore inagu soo yidhi fain tacayana marka la odhanayo qofka wuu ku caynoobay oo waajib buu kugu yahay waa ilaa halkeebaa laga eegayaa ma yacnii dowladda islaami intay xukuntoo dhanba ma yacnii ma gobollaa ma degmooyin baa halkee laga ictibaaraya wuxuu leeya walictibaaru fi tacyiini ay tacayuni caynowga qadaaga loo caynoobayo wa cadamihi iyo marka la odhanayo uma caynoobin oo macnaha cid kale ayaa joogtay halka laga eegaya waa binaaxiyati naaxiyada iyo jihada naaxiyadana markaa dee ayagu markaas ama gobol ama degma oo kale ayay uga dhignayd waxayse yidhaahdaan waxay sheegeen waxa la dhaha masaafatu alcadwa way inoo iman doontaa insha allahu tacala shahaada cala shahaada iyo meelo badan bay inoogu dahay masaafatu alcadwa masaafatu alcadwa waxa weeye waxay dhahan waa meesha marka uu saaka ka laha uu tago uu haddana caawa gurigiisii kaga soo noqonayo ayaa la masaafatu alcadwa marka waxay yidhahdaan masaafada intaa leeg inaanay qaadila'aanin ayaa wanaagsan masaafada yacnii wixii ka badani intaasi isku qaadi way noqon kartaa jiho kasta marka laga eego masalan hargayso oo kale meeshii ninku maanta marka uu ka yimaado oo caawa reerkiisii kaga laabanayo intaasi waa inay markaa jiho kastaba hal qaadi weynay yeelataa laakiin wixii ka badan inay markaa qaadilaato hadda intaa masaafada wixii ka badani waa inay qaadi gaara ayana yeelataay oo laga gaadho marka naaxiyadu waa masaafatulcadwaha ay sheegaan wa shardulqaadi haddaba qaadiga shardigiisu muslimun weeye mukallafun oo mukallafa xurun oo xora dakarun oo lab cadlun oo caadila samiicun oo wax maqlaya basiirun oo wax arkaya naadiqun oo hadlaya kaafin oo ku filan mujtahidun mujtahid waa inuu yahay wa huwa an yacrifa waa inuu garanayo min alkitaabi wasunnati kitaabka iyo sunna xaggiisa maa yatacallaqu bilaxkaami axkaamta wixii ku tacalluqa wa khaasahu khaaskiisa waa inuu garanayo wa caamahu kiisa caamkaha waa inuu garanayo wa mujmalahu wa mubayanahu waa inuu garanaya wa naasikhahu wa mansuuqahu waa inuu garanaya wa mutawaatira sunnati wahayrahu waa inuu garanaya waalmutasila waalmursala waa inuu garanaya wa xala ruwaati waa inuu garanaya quwatan wa dacfa walisaan alcarabi waa inuu garanaya luqatan wa naxwan xagga luqahaan iyo naxw ahaanba wa aqwaalalculamaa'i waa inuu garanaya oo min asaxaabati iyo faman bacdahuma ijmaacan ijmaacan iyo wakhtilaafan iskhilaaf ahaanba waalqiyaasa waa inuu garanayaa bianwaacihi noocyaalkiisa waxau sheekhu leeyahay raximah ullahu tacaala wa shardu lqaadi qaadiga shardigiisu waxa weeye cidda qaadi laga dhigayo waa muslimun islaamnimo ayaa loo shardiyaa oo ma bannaano gaal in qaadi looga dhigo dad muslimiina xataa ahlu dimmaha in markaa qaadi loo sameeyo ayadana ma bannaana yacnii qudaxaakimigii markaa loo samaynaya riyaasadii zacaamay ahaydee xukun iyo qadaa may ahayn xukunka uu markaa xukumaha hadday samaysaanna ma laasimayo ee xukunka islaamka ayuunbaa lagu xukminayaa walan yajcala lahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay u yeeli maayo gaalo mu'miniinta korkooda jid ilaahay u yeeli maayo dee jid ka weyni qadaa iyo garsoor in markaa gaal kuu qabtaana ma jirto kaasi waa shardi mukallafun mukallaf waa inuu yahay takliifduna laba shay bay iska saaran tahayoo waa inuu yahay qaangaar caqlilag waa inuu yahay sabi iyo majnuun midna qaadi laga dhigi maayo waayo hadalkooda dee wax xugun ay naftooda uguma tacalluqayni cid kalena ugu tacalluqi maayo wax alliyaariya wuxuu sabiilaa wax ka soo qaad ma leh nin waalani wuxuu idhahda wax ka soo qaad ma leh markaa sideebaa cid kale markaa hadalkooda loogu qabanayaaye cid kale wuxuugu sheegaya cid kale markaas ay u maamulayaan marka waa inuu qaangaar yahay oo uu markaa caqlina leeyahay mid waalan iyo mid yar midkoodna markaa qaadli laga dhigi maayo xurun waa inuu yahay mid xor ah oo wilaayatu raqiiq addoon ma ansaxayso li'anno waa naaqi waa wilaaye waxani waa naaqisun can wilaayati nafsi nafdiisii ayaanu markaa mas-uul ka ahayn cid kale markaa inuu mas-uul ka noqdaana ayaduna ma bannaana mukallafun xorun dakarun waxaa kaloo shardiga qaadigu inuu nin yahay ruuxu dumari qaadi ma noqonaysiyo garsoore way xadiidka saxiixa bay deliishadeen imaamu albukhaari walinay lan yuflixa qowmu wallow amrahum imra'a ma liibaanayaan qolyo arrinkooda u dhiibtay ruux dumara ma liibaanayaan baa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi midda labaad markhaatigoodii ayaa yacnii dee ilowga ilaahay uu ku abuuray yacnii cid walba ilaahay waxbuu u abuuro noloshan siduu u abuuray wixii u habboonaa ayaa ilaahay ugu talagalay oo yacnii guriga iyo ubadka iyo xanaanka iyo naxariista taas ayaa ilaahay ugu talagalay sidaa daraaddeed ayaa markaa xasuustoodii markaa yartay iminka arrimaha waaweyn oo kale ee adag oo kale kama markhaati noqon karaan waayaa maba fiirin karto iminka dilalka oo kale iyo arrimaha khatarta halista ah yacni maba fiirin karto awoodba uma leh ilaahay yani naxariis iyo kalgacaydka iyo caadifadda ilaahay geliya maba fiirin karto marka saa daraaddeed markhaatigoodii markaa laba looga dhigay an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaa an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra ayaa la yidhi oo naaqisaatu caqlin ayaa nebigu sala allahu alay slam uu ku tilmaamay midda kale nebi maxamed walam yunqal can nabiyina moxamed sala allah alay slm walaa can axadin min khulafaa'ihi iyo cid khulafadiisii ka mida lagama soo warinin oo lagama soo sheegay annahu iqwallow imra'atan qada'an walaa wilaayata beled ruuxu dumara inay garsooro ka dhigeen iyo ruux dumara inay markaa badho saab ka dhigeen iyo inay ciidan markaa hoggaamintii midnaba kamay dhigin miyaa la yasayey markaa ruuxa dumara ma xuquuqdeedii baa meel lagaga dhacayey ee waxay u dhigayaan waa la yeesayaa xuquuqdeed baa meel laga dhacaya kuwa waxaanay shaqo ku lahayn iyo hawl aan ilaahay u abuurin iyo waxaanay markaa awooddeeda lahayn kuwa gelinaya kuwaasaa yeesayo markaa xuquuqdeedii meel kaga dhacaya laakiin waa wax looga tudhay oo looga laga nasiyey iyo hawl laga fudaydiyey weeye waayo qaadigii wuxuu u baahan yahay raggii inuu dhex galo wuxuu u baahan yahay fuqahadii iyo dadkii cilmiga lahaa inuu la tashado wuxuu u baahan yahay markhaatiyadii buu dhexgelayaa dadkiis haystay buu dhexgelayaa ruuxii dumaraha kala joojintooda iyo murankooda yacnii maba maba maba maba wadi karaysaba oo maba dhexgeli karaysaba waxaasaa markaa looga tudhaya culimmada muslimiintuna yacnii abu xaniife ayaa wuxuu qabaa wixii ay ka marag furi karto ee aan xuduud ahayne xoolaha oo kalea inay qaadi ka noqon karto ibnu jariir aabari ayaa isagu qaba inay markaa qaadi mudlaqa noqon karto ibnu xasmi ayaa isaguna la qaba jumhuuru lculamaa in alliyaaliya intooda kale waxay qabaan ruuxu dumari inaanay qaadiyo garsooro aanay noqonaynin xagaysaabaa marka laga hadlayo laakiin hadda dee waa la wadaayo intaasoo hablood baa lasoo tabaraya kol xeeraaanka laga soo gelaya kol halka laga soo gelinayaayo yacni la doonayaa in qaadiyo garsoorayar laga dhigo oo markaa lasoo fadhiisiyo waxaynu markaa inagu geyno ma aha ruuxa dumarana hawl looga tulayo weeyaane hawl markaa yacni iyo sid markaas iyo liidid markaa ruuxa dumara liidaya maaha markaa mukallafun xorun dakarun weeye cadlun waa inuu yahay qof caadila faasiq markaa isagana warkiisaba layska hubinayo in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu layidhi warkiisaba iska hubiya layidhi isagana qaadi laga dhigi maayo maalka ilmihiisa ayaan lagu aaminayn oo loo dhiibaynin markaa talow madeedna isagana loo dhiibi maayo samiicun waa inuu markaa wax maqlayo oo mid dhegalo oo markaa dama markaa isagana qaadi laga dhigi maayo oo dee dadkii waa dacwoonayaanoo waa hadlayaan muxuu markaa hadalkii see buu markaas yacni u maqli doonaa basiirun waa inuu arkayaa oo markaa dee waxaanu kala garanaynin kii markaa wax doonayay iyo kii laga doonayey ayaanu markaa kala garanaynin marka waa inuu yahay qof wax arkaya qaadigu waa inuu yahay naatiqu waa inuu yahay mid hadlaya haddii aanu markaas hadal lahaynna mid akhrasooo markaa dama walow ishaaradiisu dee waxba afahansiinayse waxa uu la mid yahay dee jamaadkiiyo geedkaas iyo kursigaas ayuu markaa la mid noqonayaa kaafin waa inuu yahay mid ku filan kifaayadu waa kelima jaamica waana shardi bay u tahay wilaayo kasta macnaha waa inuu qaban karayo oo u qubi karayo hawsha loo igmanayo waa inuu ka soo bixi karayaa taa macnaheedu waa maxay isagoo laga yaaba intaasoo shardi in laga helay oo muslima oo mukallafa oo xora oo dakara oo cadliya oo samiica oo basiira oo naadqa ayaa haddana waxaa laga waayi karaa kifaa'adii yacnii qof wax kala goyn kara qof soo jeeda qof markuu ha odhanaya afka muggii ku odhanaya markuu waxdiinaya afka muggii ku odhan karaya waa inuu yahay habeen waa inaanu noqonin hadalka loo dusinayo muqafal aan waxba fahmaynin waa inaanu noqonin habeen mid hurdo waa inaanu noqonin oo hadalka markaa loo hoos dusinayo mid ama xanuun ama gabow ama hacoonnimo ama sagagarnimo markaas ay dishootay waa inaanu ahayn le haddii kale mid nafdiisu markaa daciif tahay waa inaanu ahayn oo kabaa lala dul marayo dee balaayo baasoo qallalan oo qayngeganoo markaa ummadba ka yaacaysana iyada lafdeedana waa inaanu ahaynoo dee waa inuu markaa u dhaxeeyaa yacnii mid daciifa oo la dul maro iyo mid markaa sharaaradiisa kulaylkiisa iyo sharkiisa laga firdhanaya waa inaanu ahayn labadaa waa inuu udhaxeeyaa markaa kaafin waa inuu yahay saa daraaddeed baa nebigu abaadar wuxuu ku leha ya abaadar innii araka daciifan laa tata'ammaranna cala anayni walaa taliyanna maala yatiim abadarow nin daciifa baa tahay laba amiir ha u noqonin xoolo agoonna weli ha ka noqonin awooddana ilaahay baa dahe kala siiyey qof aqoon lahoo aan wax alliyaaliyo wuxuu odhan karayaa jirin baa jira qof markaan aqoonba lahaynoo iska toocsanayo wiisa iska wadanayoo raganimo kale ilaahay geliyey ayaa jira waxaan xasuustaa beri baa qolo masaajid noo dhisaysay ayaa laba foormaan bay lahaayeen nin wuxuu ahaa gacanta kama shaqayn jirine wuxuu ahaa nin guudka ka maamula ninna wuxuu ahaa nin yacnii dee shaqadana maamulo gacantana ka shaqeeya masale aroortii waxay soo taageen soddon kuuliya maantana waxaa loo baahan yahay toban kuuliya ninka isagoon gacanta ka shaqaynin qawiyahoo kaafiya buu ahaa wuxuunu idhahdo soddonkiina soo maaha saddex tobnaadun iska dhiga midoo qori soo qaado koox walaiba saddexdii qorin mid soo saara labaatan kale iska tagunbuu idhaahdaa maalintay ka kale ku qabsato nin shaqada kaga wanaagsan oo ka yaqaana ma jiro laakiin laba kuuliya maamuli kari maayo soddonkuba way iska gelayaan iyadoo dabeetana mid ka joojin kari maayo mid beeluu diri kari maayo waa awood ilaahay uu kala siiyey markaa kaafin macnaheed waxa weeye waa inuu awood rabbaaniya leeyahay oo wax ku joojin karo oo wax ku socodsiin karo oo wax yacni ku maamuli kara waa inuu leeyahay mujtahidun waa inuu mujtahid yahay tana u daran waa inuu nin mujtahida yahay oo mujtahid maxaa la yidhaahdaa u an yacrifa min alkitaabi wasunna kitaabka lee sunnaha waa inuu ka yaqaana maa yatacallaqu bilaxkaam axkaamta waxaa ku tacalluqa aayaadka axkaamta ku tacalluqa iyo axaadiidka axkaamta ku tacalluqa waa inuu yaqaanaa hadda yacni gaar baa loo saaray aayaatulaxkaam kutub baa jirta loo dejiyey oo yacni madhab waliba qaar buu leeyahy maalikiyadoo kale imminka kitaabinkaastoo tafsiirka qaybtii kalena ay ku jirta qurtubi oo kale iyo abubakar ibnu carabi aayaatul qur-aankiisa oo kale ayay leeyihiin shaaficiyadoo kale kayaaraasi nin la yidhaha bay leeyihiin xanaabiladu qaar bay leeyihiin qaar ka wada dhexeeya waa jiraan kuwa mucaasiriini waa jiraan saa kii saaburiee rawayculbayaan fii aayaati alaxkaam oo kale yani gaar baa loo saaray imminka aayaadka axkaamka oo markaa loo xusayoo looga shaqeeyo wax la yaaliy wuxuu ku jiray oo dhan la soo saaray wa sunna dee sunnahana axaadiidulaxkaam baa jira abwaabta axkaamta oo dhan kutubanaysa buluuqulmaraamkaas iyo kutubta la midkaa dee waxa lagu soo ururiyey un axaadiidii markaa axkaamta ka hadlaysay waanay tiro badan yihiin markaa kutubtaasi marka waa inuu yaqaanaa kitaabka ilaah iyo sunnaha rasuulka maa yatacallaqu bilaxkaami wa khaasahu khaasa maa yatacallaqu bilaxkaami wa caamahu caama maa yatacallaqu bilaxkaam kiisa khaaskaa iyo kiisa caamka aayaadka axkaamta iyo axaadiida axkaamta waa inuu yaqaanaa wa mujmalahu wa mubayanahu caamku dee waa lafdiga isagu markaa waxaa faraha badan isagoon xaslinoon koobin wada koobsanaya khaaskuna dee waa kaa waxa gaarkaa loola jeedo mujmalku waa kaa dalaaladiisu hore caddayn mubayinku waa kaa dalaaladiisiiyo tusintiisu caddahay wanaasika wamasuwa kiisa wax nasakhay iyo kiisa la nasakhay markaas waa inuu garanaya si aanu haddii kale haddii aanu kala aqoonin dee aayad ama xadiid mansuukha ayuu markaa wax ku xukumiba ciddadii buu xukumi markaa hal sano ayuu ciddadii dumarkii ku xukumi isagoo aayadda qur-aanka ee markaa mansuukhada adeegsanaya waa inuu yaqaanaa wa mutawaatira sunnati wakhayrahu sunnaha kiisa mutawaatirkaa ee dee ay wariyeen tirada ay mustaxiilka tahay markaa been inay ku heshiiyaan min bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa waa inuu yaqaana wakhayrahu iyo xadiidka markaa aaxaadka waa inuu kala yaqaanaa waxaanu markaa dee waxyaalahan loogu shardinayaa waxaa la doonayaa caamkii iyo khaaskii iyo mujmalkii iyo mubayinkii iyo naasikhi mansuuqi mutawaatira sunna iyo aaxaaddii waxaa loo leeya waa inuu kala gartaa waa inuu khaaskii dee caam ka hormarinaya waa inuu mubayinkii mujmala ka hormarinaya waa inuu naasikhii mansuuqa ka hormarinaya waa inuu mutawaatirkii maraysiyo aaxaadkii ka hormarinaya walmutasila walmursala xadiidkii mutasilka ee xidhiidhsanaa mursalkii markaa kala gonaa mursal imka fuqahada iyo usuuliyiinta iyo markay ka hadlayaan xadiidkii aan xidhiidhsanaynunbay ayagu u isticmaalaan ee qaybihii markaa inqitaaca ee ay muxadisiintu markaa culimmada musalixu ay gaarka u sheegi jireen ma aha imika waa mutasil waa kii sanadkiisu xidhiidhsanaa iyo mursalkii aanu xidhiidhsanayn wa xaala ruwaati ruwaadda xadiidka waraya xaaladooda quwatan wa dacfan xagga quwahaan iyo xagga dacfiyaanba waa inuu yaqaanaa leannu axkaamtii ayuu ku sugayaa maantana yacnii dee kutub waxaad helaysaa ruwaaddii oo dhan ay kugu dhan tahay xukunkoodii iyo waxa la yeelaya waxay ahaayeen oo dhan yacnii kutubtii maanta waa la wada takhriijiyey oo xadiidka la yeelaya xadiidka aad u baahaysa takhriijkiisa kutubaad uga noqonaysa ayaa jira wa lisaan alcarabi waa inuu garanaya luqatan wa naxwan luq ahaan iyo naxwo ahaan dee hadday markaa binaagii icraabkii tasriifkii waa inay tahay leanno inuu lafdigu caam yahay inuu khaas yahay inuu mudlaq yahay inuu muqayadi inuu mujmal yahay waxaa lagu kala garanayaa siiqulamri waxa weeye dee waa luqada carbeed baa lagu kala garanayaa wa aqwaala alculamaa'i culimmada aqwaashoodii waa inuu garanaya min asaxaabati saxaabadii iyo faman bacdahum ciddii ka dambaysay ijmaacan xagga ijmaacanihi masaa'ilka isku waafaqeen waikhtilaafan iyo masaa'ilka isku khilaafeen waa inuu yaqaanaayo masale ay ku ijmaaceen markaa haddii aanu khilaafin walqiyaasa qiyaaskana waa inuu yaqaana kii saxiixaaska kii safaaska bianwaaci nuucyaalkiisii qiyaas alawla qiyaas ulmusaawi qiyaas aladwan intaba waa inuu yaqaana fain tacadara haddaba haddii ay suurtogeli weydo jamcu haadihi shuruud shuruudan jamcinteeda iyo kulminteedu hadday lagama waayaba se xilligeennanba nin intaa yaqaana in lagama helo garsooro laga dhigo waaba adag tahayba suurtagalba maaha dabeetana fain tacadara hadduu suurtogeli waa jamcu haadihi shuruud oo fawallaa uu dabeetana magacaabo xilka u dhiibo suldaanun lahu shawka suldaan iyo madax sare oo awood leh faasiqan ayuu dhiibay oo muqallidan buu dhiibay nafada qada'uhu lidaruurati waa fulayaa wayundabu lilimaami waxaa loo sunneeyaa idaa wallaha qaadiyan markuu tawalisiiyo an yaadana filistikhlaafi inuu kusime sabaysan kale inuu ogolaado faina haaw hadduu dee lam yastakhlif ee fain adlaqa hadduu ilaaqa istakhlafa fii maa laa yaqdiru calayhi waxaanu karaynin iyuu istikhlaaf ku samaynin ilaa hayrihi maa yafil asaxi haddaan qabanno wa shardu lmustakhlafina kalqaadii buu ahaaday ilaa an yustakhlafa fii amrin khaasin in markaa kusiba uga dhigta mooyaane ka sabaaci bayinatiba weeye oo fa yakfii waxaa ku filan cilmuhu inuu yaqaano bimaa yatacallaqu bihi waxa ku tacalluqa wa yaxkuma biijtihaadi ayuu ku xukmin oo biijtihaadi muqalladihi buu ku xukmin in kaana muqallidan hadduu yahay walaa yajuusu mana bannaana an yashrida calayhi khilaafahu inuu sidaa si khilaafsan u shardiya ayada ma bannaana waxa uu sheekhu leeyahay fain tacdara hortu yacnii arrimaha aan soo sheegnana dee inuu baxar ku noqdo ayada shardi maahee waa inuu wax ka mida garanaya waa inuu markaa madaanteeda iyo halkuu uga noqonayo waa inuu garanayaa haddaba fain tacadara hadday suurtogeli weydo nin ayay ka suurtagelaya jamcu hadi shuruud shuruudda aan soo sheegnay dhammaantood iyo kulmintoodu waa cudurtooda in in laga helo fa wallaa suldaanun suldaan suldaanka waxaa laga wadaa madaxa muslimiinta u sarreeyo ayaa wuxuu magacaabay uu xilkii u dhiibay suldaanko lahu shawkatun awoode ay u sugnaatay baa faasiqan nin muslimo faasiqa buu xilkii qaadinimo u magacaabay ow muqallidan mujtahid baanu mid isagu muqallid oo madaahibtaasun iska haysta iyo kutubtaasun markaa fiirfiirinaya waa sideenne nafada qadaa'uhu waa fulayaa lidaruurati daruur ahaan buu fulayaa haddii la yidhaahdo kii shuruuddaa lahan waa in la helaa kiina aan la haynin macnaheed waxa weeye dee masaalixdii muslimiinta ayaa cadilmaysa oo istaagaysa wayundabu lilimaami waxaa loo sunneeyey idaa wallaa qaadiyan qaadi markuu tawallisiiyo markuu magacaabaa loo jeedaa xilka iyo mas-uuliyadda u dhiibo an ya'dana lahu fi listiklaaf inuu u fasaxo in masalan hadduu yar fasax tago hadduu yar xanuunsan inuu kusiba sii samaysan karo iyo cid hawshii sii wadi karta si ay dee ugu fududaato oo markaa dee dadka ishaysana loo kala saaro oo markay shaqadu ku badato ama isaga mashquul ku yahay hadday hawshii u sii socoto fa innaha hadduu ka nahiyo unaada adiga unbaan qaadi kaa dhignay cid kale oo aad kusibo ka dhigan karto iyo cid kale ood kaga tegi kartaa midnama ma jirto hadduu yidhahdo lam yastakhlif khaliif markaa ma samaysanayo markaa waxa uu ku gaabsanun isagu wixii uu markaa qaban karayo leannu cid kale raalli loogama noqonin fa in adlaqa hadduu idlaaqay imaamkii magacowgiisii garsoore ayaan kaa dhignay unbuu yidhi samayso maraa kusibana ma odhannin hana samaysanina ma odhannin marka idlaaqaasunbuu ku siibeeyey istakhlafa wuxuu khaliif iyo kusimo u samaysan fii maa laa yaqdiru calayh waxaan u karaynin hawsha ka badatee ka faana dheeraata ama markuu xanuunsaa ama maqanyay buu u dirsan laa fii hayrihi kayrkii oo wuxuu karayo ayada cid u samaysan maayo wixii uu karayo cid uma samaysan lakin wuxuu kari waaya buu samaysan vila saxeetan qabano leanna qariinada xaalka ayaa sidaas keensanaysa aaniguna wuxuu leeyahay asaxa ka hor jeeda maye labada masaleba wuu samaysan karaa oo kusime labada masaleba markaa wuu samaysan karaa sida imaamka oo kale haddaba wuxuu uhi wa shardulmustakhlafi shakhsigan mustakhlafgaah ee uu kusimaha ka dhiganay shirji waa kal qaadi waa in shuruuddii qaadigaa uu lahaa oo dhan waa in laga helaa leannu qaadi ayuu noqonaya halkiisii ayuu ku fadhiisanaya qof aan markaa shuruuddii lahayn isaga lagama dhigi karo ilaa an yustakhlafa in khaliif looga dhigo fii amrin khaasin arrin khaasa arrin khaasa un markaa khaliif in uga dhigtamaya ka samaaci bayinatin markhaati dhegaysigeedba weeye oo fa yakfii cilmuhu waxaa ku filan inuu ogyahay bimaa yatacallaqu bihi arrinkaa khaaskaa wixii ku tacalluqa masalan ninkan wuxuu u dirsanayaa uun dad masalan dee meel jooga oo masalan dee kaba sooqa dad xoolodhaqataa oo aan iman karaynin ayaa loo baaday markhaati in laga qaado halkoodii in loogu tagaa baa loo baahan yahay markaasuu cid u dirtay uu yidhi markaa orodoo markhaatiga ay soo dhegayso yacnii shuruuddii qaadiga laga helaa waxba shardi ma aha laakiin waxa shardiga un inuu yaqaano yacnii waxa markhaati lagu noqdo iyo waxa wax lagu furo iyo waxa shahaado looga baahan yahay intaa waa inuu yaqaanaa ee inuu markaa shuruuddii qaadiga laga helaa iyada waxba shardi maaha ila an yustakhlafa fii amrin khaasin ka samaaci bayinatin oo fa yakfii cilmuhu bima yatacallaqu bihi waana dhici kartaa dee halkan in markhaatiga lagu qaadi kari waayooo yacnii meelaha loogu baxo sia ninkii xoolodhaqata ee layidhi jabuuti ayaa faransiisku yidhi baa layihi nin awr iska wata ayaa layihi waad xidhantay markaasuu yidhi ma haleelayo waad xidhantayna waa haleelay mana haleelaya buul dee waa xadhiggan iyo waxaadba waruma haya laakiin isagu awrkiisan iyo adhigiisan iyo meesigiisanuu ku yacni jeedo ayaa markaa isaga uu ku mashquulsan yahay xadhiggan iyo meeshan iyo waxaan maba karaya wuxuu ma haleelaya buul xadhiggaad sheegayso marka dadka caynkaasoo kale iyo dumarkaoo kale u baahda mararka qaarkood inaan la keenin dumarka muxaajabaadka inaan maxkamadda la keenin lakiin markhaatiga laga soo dhegaysan karo yacnii guryahooda wayaxkum fayakfii cilmuhu waxaa ku filan markaa inuu aqoon u leeyahay bimaa yatacallaqu bihi waxa markaa ku tacalluqa un arrintaa gaarka ah ee loo dirayo inuu aqoon u leeyahay ayaa ku filan wayaxkumu waxaanu ku xukminayaa haddaba qaadigani biijtihaadihi ayuu ku xukminayaa hadduu mujtahid yahay ow biijtihaadi muqalladihi imaamkan uu haysta hadduu madhabka shaafici marka haysta hadduu xambaliya kaa uu haysta ama cidda uu taqliisanaya ijtihaadkiisu ku xukumi in kaana muqallidan hadduu yahay mid isagu markaa cid kala haystaa walaa yajuusu mabna an yashrita calayhi inuu u shardiyo khilaafahu si ijtihaadkiisa khilaafsan ama markaa kaa uu taqliidsanayo si khilaafsan inuu u shardiyo u idhaahdo yacnii ijtihaadkaa ha ku xukmina sidaasun markaa wax walba ku xukun ama uu yidhaahdo madhabkaa ha ku xukmina ku isagu yaqaanay yacni waa inaad ku xukuntaa maalikiya ama xanafiya aad ku xukuntaa aan waxbaba ka aqoonin ila markaa ma caqidaysna walow xakama khasmaani hadday laba ishaysaan rajulan xaakim uga dhigtaan fii hayri xadillaahi tacaala jaasa waa banaya muطlaqan bishardi ahliyati اlqadaa'i baa la shardiya wa fii qowlin laa yajuusu ma bannaan waqiila waxa lay bishardi cadami qaadin bilbaled waa inaan laga helin waqiila waxa lay yakhtasu bimaalin buu ku gaar yahay duuna qisaasin wanikaaxin wanaxwimaa yani maya iyaga walaa yanfudu xukmuhu mana fulo ilaa calaa raadin bihi mid raallika unbuu ku fulaa oo falaa yakfiihi ma kaafinaya ridaa qaatilin qaatil raalli ahaanshihii fii darbi diyatin calaa caqiidati la saaray wain rajaca axadumaa qabla alxukmi hadduu markaa noqdo imtanaca alxukmu walaa yushradu ridaa bacda alxukmi lama shardiya filadhari haddaan qabanno ee walow nasaba qaadiyayni fii baladin hadduu u magacaabo wakhasa kullan mid kasta bimakaanin meel ow zamaanin ama waqti ow nawcin taasi waa bannaayey wakada in lam yakhusa filasaxi haddaanu ku gaaryeelina waa la mid ilaa an yashrida ijtimaacahum an yushardiya cala alxukmi mooyaane halkan wuxuu inooga gelayaa sheekhu masalada taxkiimka ama muxakamka la yidhaahdo waxa weeye waa garsoorkan ay dadweynuhu samaysaan ee markaa dee ama sheekh ama markaa cid kale ay u dhiibanayaan gartoodii iyo dacwadoodii si uu markaa ugu kala xukumo taas ayaa la ydhaha taxkiimka markaa wuxu uhi walow xakama khasmaani laba qof oo ishaystaa hadday xaakim ka dhigtaan rajulan nin aan qaadi ahayn bay qaadi iyo xaakim uga dhigteen fii hayri xadillaahi tacaala waxaan ilaahay xadkiisa ahayn waxaan xuduudda ahayn ile xuduudda ayada waa arrimo aad iyo laxaad iyagu markaa u waaweyn daalib mucayanahoo daba socdaana iminka dee xadkii sinadii xadkii sariiqadii yacnii daalib mucayanoo daba socdaa ma jiro waa arrimo khataroo markaa iyadu xaakimka iyo qadaa iyo garsoorka ka maarmi mayso adaanu ku xil saarnee kaalay markaa jeeda ninkanoo sinada xadkii sinada ka jar ama gacanta kaalay ka go iyada wax soconaya maaha waa inaanay xad ahayn fii hayri xadillaahi hadday markaa xaakim uga dhigtaan jaasa mutlaqan iyadoon la kala qaadin yacnii way bannaan tahay way xadiid imaamuulbayhaqi sunalkubraa ee ku warinayo cumar iyo ubay ibnu kacba zayd ibnu haabit timir ay isku hayaan xaakim uga dhigtay cusmaan iyo talxe ayaa juwayr ibnu mutcim u tegey cumar iyo cabbaas baa ubay ibnu kacab u tegey markaa dhul iyaguna isku qabteen cidina ma diidin yacni masalooyin badanoo noocaasa ayaa iyaguna jeesay xadiidka abu daawud iyo nasaa'i ay warinayaan ninkii markaa shurayx abu shurayx markaa nebigu u bixiyey oo abalxakam markaa magaciisu ahaa nebiga ayaa uhi in allah huwa alxakam wa ilayhi lxukmu maxaasaa lagu yidhi buu idhi walaasuuli tolkay markay wax isku qabtaan waa ii imanayeena waa kala xukminayo say labada qoloba ku raali noqonayeen markaasaa dabeetana abalxakam baasaa laygu bixiyey wanaag badanaa buu idhi kaas ilma maxaad leedahay markaasuu idhi shurayx iyo cabdilaahi iyo muslim markaasuu idhi keebaa ugu weyn markaasuu idhi shurayx baa idhi fa anta abu shurayx buu idhi haddaba abalxakamkan iska daayo yacnii arrintani waa arrin kaloo halise ilmahaaga ugu weynun ayaad aabbihii too abu shurayx baad markaa tahay markaa xukunkaa uu dadka kale xukminayay nebigu yacni aad inuu wanaagsan yahay ayuu ku tilmaamay markaa jaaza muطlaqan ama xoola ha ahaadaan ama wax kale ha aadaane bishardi ahliyati alqadaa waxaase la shardiyaa inuu qadaa'una helu yahay qofkani qofku xukubi kara oo shuruuddii qaadiga laga helay waa inuu yahay qaadila'aan iyada waxba lama shardiyo leannu si aan sheegnay markaa saxaabadaa faraha badan baa sameeyey ijmaac baanay markaa arrintaasi ay noqotay wa fii qowlin qowl waxa uu leeyahay laa yajuusu taxkiimu mutlaqan ma bannaano waa imaamkii oo markaa dee awooddiisii markaa inba dhinac loo jabsanayo ma bannaana wa qiila waxa la bishardi cadami qaadin bilbeled marka aan qaadiga beledjoogin baa markaa la sabaysan karaa wa qiila waxa la yakhtasu taxkiimku wuxuu gaar ku yahay bimaalin xoolahawn duuna qisaasin wa nikaaxin wa naxwihimaa ayaga arrimahaasi waa arrimo waaweynoo markaa muxakam looma samaysan kara laakiin qowlka hore ayaa raajixa walaa ynfudu xukmu xukunkiisu wuxuu ku fulaawuun walaa yanfudu xukmu ku fula illaa calaa raadin bihi mid ka raalli noqday xukunka ka hor le'annoo labadan qofka raalli noqoshooda ayaa wilaayadiisa sugaya eeg imminka qaadiga ummaddu waxaa la yidhi horta fawdo yacni uma subantay inay yacni dad siba noqoto waa inay hal madaxweyne ay samaysaan ama madaxweyne ama amiir ha lagu magacaabo wixii doona ha lagu magacaabe qof u sarreeya waa in la yeeshaa qofkaasay markaa taladeedii u dhiibatay isagii wuxuu sii magacaabayaa qaadi iyo garsoore dadka kii daalimka haa qabta kii madluumkaa u hiiliya markaa baawarkan iyo atoratiga wuxuu ka haystaa isagu ninkaa talada ummaddu ay u dhiibatay buu ka haystaa isagu wuxuu leeyahay inuu u yeedho waxa uu leeyahay inuu xidho waxa uu leeyahay inuu qasab kaga qaado wuxuu leeyahay xoolihiisa inuu fuliyo wuxuu leeyahay gabadhiisa inuu ka furo ilaa awood iyo baawar ummaddu aynis ayuu haysaa laakiin qofkan muxakamkaahi qofkan ma faragelin karo waa laba qof oo siman xoolihiisa ma faragelin kartid hadalkiisa ma faragelin kartid arrimihiisa ma faragelin kartid keliya markuu kuu xil saaro ee uu ku yidhaahdo na kala xukun na dhegayso waxna kala dheh markaasumaad arrimahooda geli kartaa laakiin uma dhowaan kartid haddii kale ila laba maxaa arrinkay kuu keenay buu ku odhanayaa hadduu wadaad halkan iska fadhiyaa yidhaahdo anaa markaa gabadhan fasakhay berrituu burhkuu soo qaadanaya ku odhanaya maxaad ku fasakhdee waxaa la yidhi nin baa yidhi siaasoo kale ayaai gabadhi baan kaa fasulay hadda taadii baan kaa fasakay buuri sow taydii maad fasakin hadda taadii baan fasakay buuri exactly wax alla waxay isdheer yihiin ma jiro wax alla waxay isdheer yihiin ma jirto yacni kani yacni dee maamulkii iyo madaxnimadii la samaysay iyo baawarkii ummaddu ay samaysatay ee la doonayay in lagu kala hagay cid u dhiibtay ayuu qaadigu ku shaqaynayaa laakiin nin halkan iska jooga oo halkan u fadhiya dumarku halkan meheriyo gabiile loogu geynayo ama dacar buruq joogo loogu geynayo haddaad buruq qaadatoo tira war maxaad inantayda ku meherisay haadhe yacni way ku soo oodmaysaa waataan idiin sheego oo dee dumarkana waxa lagu meheriyaa imaa inaad weligeedii tahay imaa inaad wakiil ka tahay inaad qaadi ummadda markaa dee xilya talow haya tahay laakiin anigoo wadaad hebela oo halkaa dacarburuq iska fadhiya ama gabiilay iska fadhiya ayaa lay keenaya waan meherinayaa anaa wadaada ma jirto wax jira maaha haddaad fasakdo aaduu halkan joogo tira waan kaa fasakayna dee isna taadu fasii marka haddii adigu taada aad fasio taadu fasiki doo adigaa fasii kara gabadha aniga oo jooga buuri waliba gabay u tiriyey marka walaa yusra walaa yanfudu xukmi ilaa calaa raadin bihi oo falaa yakfiikuma fila ridaa qaatilin qaatil raalli noqoshadii mid wax dilay fii darbi diyatin calaa caaqilatihi in tolkii la yeelo diyadii wuxuu leeyahay ninkaasaan dilay caynkaasa markaa dee waxaad xukuntaa anaa raalli kee tolkay ku xukun magtii iyo diyadii dee may raallihansida lama shardi ila tol baa wixii qaadayee xataa waxaa la yidhaahdaa caaqiladu waa taynu hore u soo marnay wuxuu qofkani qirtuu isagu dusha iska saaro shaqa kuma leh isagoo hadduu dusha iska soo saaro shaqa kuma leh hor la wadaafin wey meeshaa doonaysa la tag laakiin wixii markaa sharcan ugu sugmaa ayaa lagu yeelanayaa markaa fii darbi diyatin calaa caaqilatihi waa inay caaqiladuna raalli ka noqotaa wain rajaca axadumaa midkood hadduu noqdo waxaa kaloo la shardiyaa ilaa marka ay xukunka kuu dhiibtaan ilaa intaad xukunka soo saarayso inay raalli ahaadaan wain rajaca axadumaa midkood hadduu ka noqdo qabla alxukmi hadduu kaaba shakiyo oo uu yidhaahdo dabeedna anigu si aad wuxu wadda waan ka shakiyo raalli kama ihi waxba ma soo saarti imtanaca alxukmu xukunkii waa reebtoonay markaa mar hadduu xilkiiba kaala noqday ila isaga kalsoonidiis iyo atoratigiisa aad wax ku wadee adoon waxbaba soo saarin hadduu yidhah waan kaala noqday maybe lama noqon karto waan kugu xukuminayaa ma jirto iga jooji buu ku leey waxbaa haygu xukumine lamar hore maanaa ku leey xukun imkana waan ku diiday waxbaa haygu xukumin buu ku leeyahy walaa yushtaradu ridaa bacda alxukmi fi lahari laakiin xukunka dabadii intuu xukunkiiyo go'aankii soo saaray yacni inuu raalli noqdaa ayadu markaa shardi maaha sida kii markaa dee xagga markaa imaamka laga magacaabay bay ahayd aanigu wuxuu leeyahy waa shardi oo aslulxukmi iyo laasibitaankiisa waa inuu raalli ka noqdaa walow nasaba qaadiyayni hadduu laba qaadi magacaabay imaamkii fii beledin beled iyo magaalo ayuu magacaabay wa khasa kullan bimakaanin mid la arkaba meel ayuu ku gaaryeelo wuxuu idhi adigu waaxdaasaad joogaysaa adna waaxdaasaad joogaysaa ow zamaanin wuxuu idhi midkiinna waa gelinka hore midkiinna waa gelinka dambe zaman buu ku gaaryeelay ow nawcin buu ku gaar yeelay wuxuu dhi adigu wax alliyaaliya wixii arrimo qoys iyo guur iyo halkaa la xidhiidha ayaad markaa xukminaysaa midna wuxuu idhi adigu waxaad xukminaysaa wixii markaa xoola ah ama yacnii midna imka de waa afkan loo yaqaano wixii madaniya ama wixii kriminaala buu yidhi markaa wixii jinaayadana mid buu siiyey wixii madaniyana mid buu markaa siiyey saasuu markaa u kala saaro nooc buu ka dhigay jaasa waa bannaan tahay wakadaalik lam yakhusa filasaxi haddii aanu markaa ku khasisinna labadoodaba wada magacaabana ayana waa la mid filasaxi asax haddaan qabanno taanigu wuxuu leeyahy maya ma ansaxayso mar haddaanu xilka u kala magacaabin dee way isqabsanayaan ilaa an yashrida ijtimaachu cala alxukmi inuu shardiyo inay xukunka ku kulmaan mooyaane taasi ma bannaano markaa leannu khilaaf baa imanaya hadduu yidhaahdo go'aana isla gaadheen mo mid kale ma soo saari kartaan dee ijtihaadkoodii baa iskhilaafaya masaladii bay markaa midba si u arkaya markaa xukunkii baa istaagaye waa inuu markaa mid waliba inuu markaa tiisa ku xukumo uu oggolaadaa faslun hadaakani faasilun weeye fii ma yacridu lilqaadii mima yaqtadii casla wincisaalahu waxuu allan kaga hadlaya waxyaalaha ku yimaada garsooraha ee keena in shaqada laga casilo amaba inuu casilmaba junna idaa junna markuu waasha qaadin ow iqmiya calayhi ama la miirdooriyo ow camiya ama u indhabeelo ow dahabad ahliyatu ijtihaadihi ama ijtihaadka ahliyadiisa ay ka tagto wa dabdihi iyo dabdigiisa biqaflatin moogaan ow nisyaanin ama ilow lam yafud xukmuhu ma fulayo wakadaa low fusiqa haddii lagu fisqi xukmiyana waa la mid fila saxi haddaan qabanno ee fa in saanad hadihi alaxwaalu hadday suusho lam tacud wilaayatu ma soo noqonaysa fila saxi asax haddaan qabanno walilimaami wuxuu u sugnaayay caslu qaadin qaadi dahara minhu ka dahiray khalalun khalal ow lam yadhar se ama aanu ka muuqan wahunaaka halka wahday afdalu minhu mid ka mudan ow milu ama mid isaga la mida wa fii caslihina bihi maslaxatun ay ku sugan tahay ka taskiini fitnatin fitna markaa dejinteedba weeye wailaa haddii kale falaa maya laakiin yanfud lcaslu waa fulayaa filasaxi walmadhabu annahu laa yancasilu qabla buluuqihi khabaru caslihi intaanu soo gaadhin ma casilmayo waxa uu leeyahay sheekhu raximah ullahu tacaala junna idaa junna hadduu waasho qaadin hii garsooraahaba waashay ow uqmiya calayhi ama waa la miyirdooriyo koomuu galo waxale ninkiiba koomuu ku jiraa ow ama camiya waa indhabeelay dam ama waa dhagabeelay ama waa afbeelo hadalba waa ka soo bixi waay ow dahabad ahliyatu ijtihaadihi wa dabdihi ama waxaa ka tegey ahliyaddii iyo uqalankii ijtihaadu ahalka u ahaa wa dabdihi iyo dabdintii iyo waxqabashadii ayaa ka tagtay maxay kaga tagtay bikhaflatin aw nisyaan khafle ama nisyaan khafladu waa maxay khafladu waa taan waxba lala xasuusan laakiin nisyaan waa waxaad iminka ilowday ood berri xasuusan karto laakiin baan haddii la khafla ku dhacdiyo moogaan waxa weeye wixii saasay ku socdeen waa dhiliidgaroobeen haddaynu ku hadallo markaa yacni afka casriga ah macnaa wixiiba waa ka wada masaxmeen ilowgani laakiin waa wuxuu markaa yar xasuusan karo dadka qaarkood baa asaasiq degdegii ku soo dariyaa oo markaa uun iska asaasiqowno iyagoo iskaba weyn markaa wixii kafla ama nisyaan baa ku yimi oo ijtihaadkii iyo dabgii waxqabashadii waa ka tegeen lam yanfud xukmuhu xukunkiisu ma fulayo waayo waxyaalahaas ayuu ku casilmay arrimahani marka horeba yacnii dee magacowiisa way ishortaageen hadday ku timaadana waa la mid midda labada aabbaha ayaaba ku casilmayan walaayo ku yeelanaynin qaadigii iyo xaakimkiina waa ka sii awlaysanyahay wakadaha low fusiqa fi lasaxi asax haddaa qabana hadduu faasiq noqdo ou faajir noqdo oo dumarkii dabagalo awqaadkii markaa qowlolada ka tuuro faasiquu noqdo xunkiisi ma fulayo waa casilmaya filasaxi haddaan qabanno leanna wixii wilaayada diidaya ayaa la helay aanigu wuxuu leey waa iska fulayaa xukunkiisu fa insaalad haadi alaxwaal haddaba waxyaalahani hadday ka suulaan waa iska soo miyiirsaday ahliyaddii baa u soo noqotay lam tacud wilaayatuhu wilaayadiisi ma soo noqonayso filasaxi haddaan qabanno ilaa magacow dambe lagu sameeyo dib loo soo magacaabo ma soo noqonayso lianna shay idaa batala lam yanqalib ila sixati binafsihi shay hadduu buro iskama soo noqdo un aanigu wuxuu leeyaha ma iyadoon waxba istinaaf loo samayn ayay iska soo noqonaysaa walilimaami waxa u sugnaaday imaamkii iyo mas-uulkii guud ee muslimiinta waxa u sugnaaday caslu qaadin qaadi inuu casluu xilka ka qaado dahara minhu khalalun khalaluu ka muuqday yacnii aad baa looga ashtakoonayaa dhibaatooyin fara badan ayaa laga sheeganayaa dee markaa waa la casili waayo waxaa nebiga sala alla alay sl ka sugnaatay inay imaam muddo tukinayey oo yidhaahdeen qiblada ayuu canruufta ku tufaa dib uma tukan kartid baa laidhi dadkaa intaasaa lagaga joojiye nin ummaddiiba kala gaabiyey oo hal iyo habeen laga cabanayo oo markaa xukunkiisi iyo jawrkiisi iyo laarushqaadashadiisi iyo balaayadiisii markaa meel walba ay ka muuqato kaana markaa loo dayn maayo ee markaa waa inuu casilaa ow ama lam yadhar maba muuqanin yacnii khalal kama muuqanine hunaaka afdalu minhu waxaa meeshii yimi mid ka fiican ka fadli badan ka aqoon badan ka cabsi badan ka wanaagsan baa yimi in kan meesha laga qaado oo kaa kale la geeyo ayaa markaas u sugnaatay uu leeyahay ow lam yadhar ma muuqanin khalal wahunaaka afdalu minhu ka fadli badan baa jira ow ama milu laakiin mid lamidaa jira wa fii caslihi bihi maslaxa laakiin in la casilo kan xilkiga maslaxa ku sugan ummad bay isku dhacaysaa dad iyo wuxuu kala xukumay ayaa haddii inaga meesha laga kaxayn waayo iskuba dhacayaba markaa kan inta laga kaxeeya meesha ayaa kaa kala lakaxayn si fidnada iyo dhibaatada laysu hortaago ka taskiini fitnatin dee fidno markaas dejindeedaasoo kale weeye waa ilaa haddii kale oo aan maslaxa jirin caslintiisa wax maslaxa ay kuma jirto mid ka fadli badani ma jiro yacni fidno markaa lagu dejinayaa ma jirto falaa markaa lama casilayo xilka in laga qaadaa ma bannaan le'anno cabas bay noqonaysaa imaamkuna inuu ku ciyaaro xilka iyo mas-uuliyadda loo dhiibay ee ummadda inuu ku ciyaaro lama oggolaa dantiisa la eegi maayo danta ummadda ayaa loo eegay mar hadduu dantii ummadda markaa ku wanaagsan yahay lama eriyo laakiin yanfudu lcaslu fi lasaxi laakiin hadduuba casilo qofkii oo wanaagsan oo cid ka mudane aanay jirin maslaxana aanay ku jirin hadduu casilo yanfudu alcaslu fi lasaxi ilaa haddii laysku soo taago oo laydhaa ma jirto waxba kala socon maayaan markaa taamiir waa ana amiir faman suqulximaar bay noqonaysaa markaa waa inuu socdaa taladiisi xataa jawrka isagoo samaynaya muraacatan liaacati imaam baa la ilaalaya aanigu wuxuu leeya may mar haddaan khalal iyo maslaxa toona jirin lama yeelayo wاlmadhabu madhab waxa weeye annahu laa yancasilu qaadigu ma casilmayo qabla buluuqihi khabaru caslihi intaanu warka casiliddu gaadhin waa iska sii wadanaya ilaa warkaasi u yimaada xilkii waa lagaa joojiyo waa lagaa qaaday ma casilmayo intaa wuu iska sii wadanaya waxaynu soo marray wakiilka oo kale haddii laguba casilo walow yaanad ogaaninbe xilligaa lagu casilay wixii ka dambeeye waxaad qabatay waxba kama jiraan waataynu soo marnay laakiin tani way ka duwan tahay yacnii arrimahan dee wahayo ee waaweynu dadka u hayo darteed ayaa markaa la ilaalinaya markay soo gaadho uun go'aankaa in la casilo oo shaqadii laga qaaday markaas igu casilmaya wallahu aclam